Qoysaskan oo u badan haween iyo carruur isla markaana ku nool kaamka Dabadey oo ku yaala xaafad Hawlwadaag laanta Bacaadaha ayaa xilligan wajahaya baahiyo dhanka adeegyada caafimaadka. Kaamkan ayaa ku yaala cirifka koonfureed ee xaafadda Hawlwadaag, kaasi oo aan lahayn adeeg caafimaad sida MCyasha, kaas oo barbilow wanaagsan u noqon lahaa adeegyada caafimaadka oo ay u baahan yihiin qoysaskan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beerula uga warramay baahiyaha caafimaad oo ay qabaan, iyagoo bulshada iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in laga soo gaaro adeeg caafimaad.
wax lagu haysto ma lihino daawo laguma haysto daryeel laguma haysto xagayo ilaahay unbaan iskaga fadhinaa un kaamka caafimaadka ilaahay kuma qaata xiliyaha roobayaha ilmaha qandho badanaaba oo xanuun badanaa iyo dadka waaweynka ahba ilaahay kuma qaatee xanuun iyo ilaahay kuma qaatee caajis dadka kuma yara hooyo daawo iyo daryeelna laguma haysto meeshaan isbitaalna ma haysano ilaahay kuma qaatee daryeeel kale intoon haysanana ma lihino hooyo isbitaal waxaan ku geysanana ma haysano oo dad tabaryadaan iskannahay dabkaanba marna qadaynaa marna quudaynaa hooyo oo aad ugu dayacan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa u jeedaa annagana waa u jeednaa ee baahi iyo rafaad iyo dhibaatana guryaheennaadba uga jeediinbo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahaan rabno xanuunna waa jiraa waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahaynahayaan in naloo keeno hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku baa- waa ku dayacannahay caafimaad wax walba waa ka dayacannahay Kaawan badan oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaana lahayn goobaha caafimaadka sida xarun lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka, taasi oo aasaasi u ah adeegyada caafimaadka ee bulshada.